Qoysaskan oo ku noolaa deegaanada Hiiraan-Bile, Ceel-Jaalle iyo Xudeley islamarkaana ka barakacay fatahaadii ku dhufatay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda. Fatahaadda ayaa saameyn u geysatay qaar ka mid ah dhismayaasha xaafadaha sida musqulaha iyo qaar ka mid ah guryaha ka samaysan cooshadaha. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beerlo u sheegay inay dib ugu soo laabteen guryahooda kadib markii ay biyihii ka baxeen.
Waxaan ka mid ahay bulshada magaalada Beledweyne degan magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Kooshin alxamdulilah maxaa iskala fatahaadii dib aan ugu soo laabanay muddo toban maalin oo banaan ku maqnaynay waxaan marka hore u barakacnay deegaanada ceel jaalle iyo hiiraan biley ceel gaale iyo wixii banaanka oo dhan u barakacnay alxamdulilah labadii maalin lasoo dhaafay arbaco khamiis jimco ilaa iyo maanta sabti lasoo laabanay lasoo laab sababta sidaan degdega loogu soo laabtan waxay tahay in duurkii loo qaxay ay ka dilaaceen kuleyl saa'ida oo ka jiro biyo la-aan fara badan dabayl ama dabayl xooggan oo ka jiro kuleylkoo sii batay iyo biyo yari ay ka jirto walow aan wax gargaar ah hay-ad ama dowlad aysan gaarsiin ay jirin mar dadkii waxay maciin bideen ay noloshooda usoo laabteen guryahooda oo qoyan oo qaarkood mashquul la-aan yihiin qaarkood daashashka iyo barxadaha biyo ugu jiraan kusoo laabteen waxaana sabab u ah mar haddii bannaanka la joogi waayey oo bannaanka ka dilaacay oon iyo qorax iyo dabayl iyo duruufo fara badan iyo cudurro ka dilaacay waxay ku qasbanaa dadka inay guryahoodii qaarkood biyo ku jiraan mashquul la-aan yihiin barxadihii qoyan yihiin ay kusoo laabtaan waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee ka barakaa fatahaadii gudi shabeelle uu ku sameeyey bishii lasoo laafay magaalada beledweyne waxaan ii mudaaba deegaansaneen deegaanka hiiraanbile duleedka magaalada beledweyne waxaa kusoo nabad laabanay guryaheeni alxamdulilah fatahaad kadib walow ay maxaa la ahaa fatahaad saameyn badan ay u geysatay magaalada laamiyadii oo burburay guryihii oo burburay musqulihii oo bulshadii ka dumay maxaa la kaneeco iyo cudurro kaleenta oo kacay alxamdulilah hadda waa soo laabanay waxaa waaye magaalada banaankeeda waa la joogi waayey kuleel jira awgiis alxamdulilah hadda guryaheena waa kusoo laabanay laha mahad iskale waa mahadsantahay weriye xabluul adiga iyo warbaahinta beerulaasa sida quruxda badan aad dadka ugu shaqeynaysaan mar labaad mar saddexaad adin kaga mahad celinayaa waxaan ka mid ahay dadkii ka qaxay biibaxadii fatahaadii beledweyne ka dhacday dadka ay saameysaan ka mid ahay waxaan u qaxnay halkaasi ceel jaalle dhibaatooyin badan oo meesha nagu qabsaday way jireen kuleelka sidii magaalada agsiska u ahedoo looga helayo aan looga helaynin dhankaas kale iyo fatahaadda waxyaaba badan oo iyadana ay naga saameysaa jiro oo sida guryihii oo isheegadii qaar ay dumeen oo musqulihii isheegaday ay naga dumeen waxyaaba badan oo iyadana saasoo kale naga saameysaa jirto iyo goobihii shaqadoo kale iyadana saas nooga saameysay marka alxamdulilah hadda weliba si deg deg aan kusoo laabanay iyadoo wax walba ay naga ciladeysan yihiin oo guryihii aan lagu soo laaban karna haddana isaga soo laabanay sababtoo ah kuleelka magaa oo banaankii oo ceel jaalle waa la joogi waaye kuleel saa'idaa jiray ilmihii meesha lagu hin waaye dadkii waaweyn meesha oo odayaasha ahaa ama duqowda ahaa meesha waa lagu hin waaye marka isaga soo sabarnay alxamdulilah waa isaga soo laabanay hadda guryaheena iska joognaa inkastoo weli guryihii aysan noo hagaagin laakiin haddana waa isaga noolna alxamdulilah kuleelkii waxaa noo dhaama hadda in xaafadahan isaga soo noqono kolley fatahaadda webiga shabeelle ayaa inta badan saameyn xoogan u geysato dadka ku nool ku tiimba raadeerka dhagax jibis iyo qaybo ka mid a xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyn